xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa maanta ansixiyey sharciga naafada qaranka soomaaliyeed sharcigan wuxuu muhiimad weyn ugu fadhiyaa dadka qaba baahyaha gaarka ee ku nool guud ahaan dalka soomaaliya maadaama maanta la ansixiyey sharciga naafada qaranka soomaaliyeed oo siinaya awood sharci oo qoran haddaba guddoomiyaha hay-adda naafada qaranka mudane maxamed cabdul ayaa ka warbixiyey sharciga maanta la ansixiyey iyo faa'iidooyinka u waaweyn ee ku jira sharcigaasi runtii sharcigan waa sharci muhiima waa sharcigii ugu horreeyey ee ilaalinta xuquuqda naafada soomaaliya ee dalkanu yeesho lixdan iyo afar sano ayay soomaaliya xor tahay lixdan iyo afartaas sano dalkanu ma lahayn sharci ilaalinaya xuquuqda naafada dadka naafada ee soomaaliyeed sababta sidaa la alligeedna xuquuqo badan oo ay leeyihiin ma aysan helin hadday noqoto xuquuq shaqo xuquuq waxbarasho iyo xuquuqdoyidka ugu daran oo ah meelaha dhismayaasha danta guud laga gelayo iyo matalaad siyaasadeed midna ma ay lahayn maanta wixii ka dambeeya sharcigan wuxuu oggolaanayaa qofka naafada ah inaa inuu dadka la mid yahay inuu leeyahay sharci ilaalinaya xuquuqdiisa hadday noqoto matalaadda siyaasadda hadday noqoto shaqada oo kooto loo sameeyey hadday noqoto dhismayaasha danta guud oo qasab laga dhigay wixii maanta ka dambeeya haddii alada markii madaxweynuhu saxexa sharcigan in dhismo kasta oo ay dadka naafada geli karaan danahoodana ay ka qabsan karaan marka sharcigan waxaa weeye waa sharci aad muhiim ugu ah dhammaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan naafada ee soomaaliyeed runta markaan ka hadalo dadka naafadu wax xuquuqa dalkan hadda kuma laha hadday noqoto dhinaca shaqada hadday noqoto xitaa qofka naafadaha iminka waxaa loogu diidaa naafanimadiisa awgeed baa shaqada loogu diidaa ama duruufahaba u diidayo meelay ka galaanba male dhismayaashii marka sidaa la alligeed sharcigan wuxuu oggolaanayaa wax kasta oo qofka soomaaliga ah ee muwaadinka ah uu xaq u leeyahay sidaas ayuu qofka naafaduna maanta kadib xaq u yeelanayaa marka sidaasuu muhiim ugu yahay sharcigan ee dalka soomaaliya si kastaba ha ahaatee sharciga naafada qaranka soomaaliyeed oo maanta ay ansixiyeen xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxaa u dhiman keliya ansixinta xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo saxiixa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya